iyadoo muddooyinkii dambe dalka kenya laga soo sheegayey afduubka tirabeelka ee loo geysanayo dadka soomaalida dadka kale ay ku nool dalka kenya ayaa iminka waxaa lasoo sheegaya inay aad u soo badanayaan afduubka loo geysanayo soomaalida ku nool dalkaas sida ay sheegeen soomaalida ku nool halkaas waxaa si gaar loo afduubanaya dadka muslimiinta iyo cid weliba oo siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowladda kenya afduubkan ayaa inta badan lagula kaca dadka baraha bulshada ku qora hadallo dhaliil ku ah william ruuto iyo maamulkiisa kuwaas oo waddooyinkii maalin cad ku afduubanaya dadka iyadoona dowladda kenya ay ku doodo inaysan iyadoo mas-uul ka ahayn afduubka waxaa loogu yeero hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda kenya ku eedeeyey inay ciidankeedu mas-uul ka yihiin afduubka loo geysanayo dadka shacabka mid ka mid a soomaalida ku nool dalka kenya ayaa ka warramay afduubka ka jira gudaha dalkaas arrintan arrin uguba ma ahan tan iyo waagii xornimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka soo maro dhan maamuladaas afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aad loola bixi jiray la afduuban jiray qaar weliba jirdil iyo si xun intii loo dilo webiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah william ruuto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi jirin la afduubi doonin oo la weyn doonin dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib usoo laba kaclaysay waxaa batay marka dadka lala baxay qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax kusoo qoro ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas subax walba ama habeenkii lala baxaa waddada dhexdeeda laamiga hataa soo socdo qofkii isagoo la afduubanaya dad aan la aqoon muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa ka jiray dhibaatooyin ay ka mid yihiin afduubkii oo dilal ay geysanayaan dadka kenyaanka ah iyadoona waayihii dambe halkaasi lagu dilay dad soomaali ah kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay dalkan